بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waaalihi wasaxbihi ajmaciin kelimadiinnii kow iyo tobanaad maanta waxaan ku soo qaadanaynaa alqudwatu lirasuul ama ku dayashada nebiga calayhi salaatu wassalaam nebiga calayhi salaatu wassalaam waa shaksi oo bashar ah uu ilaahay dadka ka doortay khalaa'iqda markaa jirtay cidda uga fiican nebiga inuu yahay intaanaba islaam laysla gaarin buu ilaahay subxaanahu watacaala ogaaday inuu nebi maxamed ugu wanaagsan yahay dadkan oo dhan markaasuu ilaahay doortay doorashada ilaahay marka haddana marxalo saro saro saro oo bani aadam kamaal uu gaari karoo dhan baa ilaahay gaarsiiyey walidaalika doorashada rasuulnimada loo doortaa dadaal laguma gale waxaa weye ikhtiyaar ilaahay lagu helaa allaahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah ilaahay baa idinka og cidduu risaalada u dhiibanayo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka dhigay miisaan lilacmaal waxaan daacaadka la samaynaya adduunyada markii wax la kala gadanayso miisaan lama saaro daacaadkan bani aadamka ay sameyn dhanu miisaankiisa nebigu ah calayhi salaatu wassalaam walidaalika waxa weeyaan qiyaamada markii la tago waxaa la weydiinaya rususha wixii aan idiin dhiibnay dadka sidii aan idinkugu dhiibnay ma idinka qaateen yowma yajmacu allahu arusula maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa inaka anta callaamu lguyuub maalintaas way adag tahay maxaa la leeyahay dadkaan oon idiin dirin maxay idinka qaateen marka min howli lqiyaama daraaddeeda laa cilma lanaa bay leeyiin ilaahu sidii la rabay uma ogin inaka anta callaamu laakiin adigaa naga ogo waxa maqan adaa ogmaba u baahnid inaadna weydiisay ciddii naga qaadatay waxayd noo dhiibtay iyo ciddii nagu diiday adigaa naga ogay ilaahu sidaa dadka ula dhaqan bay leeyihiin marka nebiga waa miisaan awal shay markaad qabriga geshid waxaa lagu weydiinayaa sidii axaadiid saxiixa bukhaari muslim ay wariyeen maa cilmuka bi hada arajuli ninkaa maxaad ka taqaanaa lagu weydiinaa lagu weydiin maayo qabiilka aad tahay laguma weydiinayo dariiqada aad tahay madhabka adduunyada aad ku haysatay maxaan ku idhaahdaa xisbiga aad ku jirta cid ku weydiinaysa male maa cilmuka bi hada arajuli ninkii mu'min ahoo adduunyada nebiga jidkiisa soo haayay wuxuu leeyahay huwa muxamadun rasuuluullah jaaءanaa biاlbayinaati wاlhuda faajabnaahu waaaamanaa waاtabacnaa huwa muxamadun huwa muxamadun huwa muxamed bal ogow jawaabtaas eeg waxaa weeyaan markii qabriga qofka lagu weydiinaya waxaa lu leeyahay ninkaa maxaad ka taqaanaa ninkii awal nebiga jidkiisa raaci jiray oo sunnadiisa qaadi jiray wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisii weeyaan wuxuu noola yimiday bayinaad cadcad iyo hanuun waan ku ajiibnay waana rumaynay waana raacnay markaasuu ku raaxaysanaa huwa muxamadun huwa muxamadun huwa muxamadun ou leeyahay marka nebiga dadka yuusan kaaga darsamin ilaahay subxaanaه wa tacaala khalqigaa markuu abuuray muxuu u abuuray cibaadadiisa wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun inay caabudaan buu ilaahay u abuuray marka su-aasha meesha imaanaysa waxa weeyaan ilaahay muxuu ku yidhi war aniga inaad ii caabudaan ku abuuree sidaad rabtigu caabud maa lagu yidhi mase waxaa lagu yidhi icaabud sida aniga aan raba igu caabud oo ah rasuulkaas aan kuu soo diray wuxuu kuu sheegay sidaa u qaado sidaasaan aniga rabaa buu ilaahay lehi jala jalaaluh marka siday ila noqoto ilaahay laguma caabudi karo liannahu adiga wax kula wanaagsan baa ilaahay la xun wax kula xun baa ilaahay sharcigiisa ka mid ee marka adiga caqligaada macno ma leh waxaa lagu leeyahy waxa adiga aad rabtid ma ahana waxaan aniga aan raba igu caabud arrinta way go-an tahay wax oo adiga oo lagaaga tegay ma jirto sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu uri yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih ilaahay rasuulkiisa ha ka hormarina ha ka dib marina ha ka dhinac marina macnaha waxa weeyaan wixii ladiin ishaari qaata sidaas baa la yidhi sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kafiira dadkiia waxaa la yidhi dad yahabow oo rasuulka raacayow waxaad leedihiin uswatun xasana nebiga inaad ku dayataan yaa nebigu ku daya karo liman kaana yarju llah walyowma alaakhir ninka ilaahay wax ka rajaynaya oo maalinta qiyaamo aaminsan waxa dhacaya oo adduunyada intii joogayna s- ilaahay aada u soo xusay ninkaas unbaa nebiga sidii la rabay ugu dayan karo lianna wuxuu rabaa dayashada nebiga uu ku dayanayo inuu adduunyadana ku hanuuna aakhirana ku badbaado liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir haddii aad rabtid qiyaamada inaad iska eh, eh, batalaqsatid cadda washanuka laakiin haddaad doonaysa inaad badbaadid nebi moxamed xagow iga jiraa dheh saasaa lagu leeyahay walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu dhihi jiray salluu kamaa ra'aytumuunii usalli ma dhihin abuubakr si uu dukadaa fiiriya cumar fiiriya keyta fiiriya ma dhihin wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli aniga sidaan u dukanay iiga dayda nebiga qowlkiisa waa diin ficilkiisa waa diin wuxuu kugu sugana waa diin waxaan saa u qabaa dukura waa diin ilaahay waa sidaasoo kale xajka markuu joogay ou ihi hadan aniga idinlama gaariye aniga waxa samaynaa efiiriya litaأkhuduu canii manaasikakum buu nabiga calayh salaatu wasalaam yihi war xajka saad u gudanaysiin aniga iga qaata wixii aad macnaha aan hadal idinla gaari waayo ficilkayga fiiriya walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam kullu xarakaatihi wa sakanaatihi waa la fiiri jiray xataa nebiga markuu intuu meel fa- fadhiisto ou xaajadiisa gudanayo waa la fiiriyey sida loogaga faa'iidaysta dariiqada loo guto xaajada marka ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, qof caadi ah ma ah waa bashar laakiin allahu tabaaraka wa tacaala ikhtaarahu waxaan idin sheegaa shaydaanka laba isbaarou leeyahay isbaarada koobaad waxa weeyaan wuxuu isku dayaa dadka diinta inayna soo gelin oo sidii la rabaa in ay u qaadanin bannaanka inuu ku celiyo derbigaas inuu ku celiyo xayndaabka ay soo gelin buu isku dayaa waxa waaye waa intuu kari kara ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa waa cadow weeyaan waana ka hadli doonaa muxaadaraan u khasisi doonaa haddii ilaah yidhaahdo marka marka hore wuxuu isku dayaa inaynay soo gelin markay diinta soo galaan ay qaataan haddana inuu dhinac kale uga bixiyo yuu isku dayaa fiiri bal cadownimadiisa intii gaartay walidaalika waxaa adag qofkii haddii uu ilaahay diinta ku- uu ku- ku hadeeyo ou qaato inuu meeshii ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu maray iyo wuxuu sameeyey inuu kaga daydo shaydaankii wuxuu leeyahay maya hore u sii soco waxaan ku dar markaasaa diintii waxaan ka mid ahayn iyo wixii ka mid ahayn kulli buu isku dhex isku dhex yaacinaya wuxuu leeyahay meeshaan lama istaaga buu leeyahay markuu diintii soo dhex galo sidii la raba u qaato ou leeyahay mamnuuc ruqufuna meeshaan lama istaagi karo hore u soco marka cibaadadii ilaahay u jiday boqolkana waa ka horeysaa boqol dambana waa ka dambaysaa inuu nebiga meesha ku istaagay uu ku istaagaa dhibayso rag oo saxaabadiisa kana mid ah ayaa habeenka nebiga u yimaadeen gurigiisaa yimaadeen oo weydiiyeen cibaadadiisa nebiga suu u dukadaa muxuu akhriyaa muxuu idkaara marka markay ay dhegaysteen kaannahum taqaaluuha baa layidhi way- way yaraysteen nebiga la- nebiga cibaadadiisa waa yar tahay laakiin waxay u yar tahay mataqaani ilaahaba dembigiisa dhaafayba cibaado badan lagama rabo sidaa daraaddeed waxay idhahdeen cibaado badan waa in annaga samaynaa nebiga markuu yimid iyou weydiiyey dadka eh, maxay yidhaahdeen saas iyo saas bay yidhaahdeen markaasuu ihi abadan saas ma ah buuri waxau nebiga ku dhaartay wallaahi innii la akhshaakum lillaahi wa atqaakum lah waxa aniga aan sameeyey yaa waxa ilaahay loogu dhowaana ugu fiican ah anaa ilaahay idinku cabsi badan cibaadada uu nebiga samaystay waa midda ilaahay lagu gaara darajada sara maahina wax adiga aad istiraada badnaasha mas'alada ma ah mas'alada qudwa nebiga lagu dayda calayhi salaatu wasalaam waa walidaalika ilaahay wuxuu ihi huwa aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala fiiri ilaahay nolol iyo geeri wuxuu u abuuray inuu idiin imtixaano suu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ogaado waana horena waa uga ogyahay midkiinii camalkiisa u wanaag badan yahay axsanu camalan camalka axsankaa waxaa layidhi waxa weeyaan aswabuhu wa akhlasuhu weeyaan aswabka waxa weeyaan kii nebi moxamed jidkiisa lagu raaco toosa iyo midka ilaahay mooye wax kale aan loola jeedin labadaasaa laga rabaa laba rugni oo alikhlaas walmutaabaca inaad ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ahayn cibaadadiis adig u dhowaanin ha lagu arka ay kaa ahayn iyo inaad eh, nebiga calayh salaatu wasalaam ku raacdido adiga qardajeex aadan samaynin labadaasaa muhim ah walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu adeeco wuxuu sameeyey ama ou amray waxa weeyaan ilaahay baad adeectay man yutic irasuula faqad ataaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida ninkii ilaahay rasuulkiisa adeeca ilaahay buu adeecay leannu ilaahay asaa soo dirsaday ilaahay markuu soo dirsaday wuri nebigaas baan soo dirsaday wuxuu idin yidhaahda ka qaato taasaa aniga raalligaranaysa markaasaa ihi waman tawallaa ninkii arrintaa ka jeesto ee asigoo wax min cindii iskala yimaado famaa arsalnaaka calayhim xafiidan adiga inaad koobtid laguma talagelin annagaa la xisaabtamaynaa lii adig gaarsiin unbaa lagaa rabaa maa cala arasuuli ila albalaaq marka taa macnaheedu waxay tahay ninkii rasuulka adeeca ilaahay buu adeecay macnaheedu waxaa weeyaan rasuulka waa waxyi waxa uu samaynahoo dhan uu ilaahay u soo waxyooday ilaahay wuxuu ihi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebiga waxaa leeyihi hawadiisa isay wax ula tahay ku- ku- kuma hadlo laakiin wixii loo soo waxyooday unbuu idin sheegaa baa leeyihi marka wuxuu nebiga samaynaa iyo nebiga wuxuu ku hadlaya kulligeed waxay ka mid tahay waa waxyi min allahi tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed yaa cabsi la-aan waxaana la yidhi nebigaas wuxuu idin yimaad xil idinkama saaran sidii uu idinkugu sheega u qaata wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu baa ilaahay u yidhi wuxuu rasuulka idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebana ka reebtoomaada marka taasaad janno iyo guul iyo raallinimo ku gaaraysiin wakhtigan aan joogno qudwada waxay ahayd in laga hadlamo in u baahneen liannahu waxa weeye min albadahiyaat laakiin wakhtigan waxa weeyaan dadkii meelaha ay ku kala qoqoban yihiina badan intimaa'aadkooda badan nin waxaad arkaysaa sheikhu ariiqa sheikh oo zacaamaad ruuxiya lila sheikha ariiqa uu raacsan yahay maanta dhan asiga ficilkiisa iyo wuxuu sheegay adkaar asigoo u dhigtay waxa uu samaysto uu dadka kaga soocan yahay baa ninkaasoo uu dadkiisa ugu yeeranaya atbaacdiisa oo dhan haddaad fiiriso diinta ilaahay waxa kaga jira waa farakutiris inta kale asagaa iska samaystay waxuu rabaa in lagu yaqaano waa zacaamaad ruuxiya la yidhaahdaa waa qayb qayb kale waxaa weeyaan qolo muqalidiin fuqaha la yidhaahdo imaamay ay qabsadeen adaa waxaa weya imaam shaafici uu madhabkiisa haysta kan maalig uu haysta kan abu xaniifa diinta waxay ka qaadanayaan wuxuu imaamkaas yidhi keli ah waxa weeyaan axaadiidan waa la iska akrinaa qur-aanka waa la iska akrinaa lilbaraka waa markii layidhaah lagu camal falo imaamu shaafici muxuu ka qabaa wuxuu asiga intaa ka qaato baan aniga ka qaadanaa waxa kale waxa weeyaan kaannahu inayna qusaynin waa taqliid ilacmaa baa la yidhaahdaa Ee, qayb kale waxaa weeyaan jamaacad islaamiya dad umaro ahay samaysteen wuxuu samaystay ariiqa oo gaar oo asagoo ah qoladan fulaana waa lagu leeyahay waxbay tarkiizinayaan waxa kale way iska tuurayaan qolo kale waxbay tarkiizinayaan waxbay tuurayaan diintana waa looda baahan yahay in la wada qaato dadkiisii marka wuxuu leeyahay aniga halkaasaan idinka rabaa inaad qa- sida dadka kale uga soocantiin waxaas nagula yaqaano waa inaan tarkiizinaa ama siyaasa ha noqoto ama camal kale ha noqoto wixii kalena waa la ihmaalinaya qolo waxa weeyaan axsaab siyaasiya aa lagu leeyahay annaga waxaan rabnaa nolosheenna dowlad inaan gaarno dariiqada aan ku gaari lahayn ru'yadeenna diinta aan ka qabno iyo midda adduunyada sidaas weeyaan ninkii xisbigeenna soo gala waa inuu intaas asiga haystaa oo cid kale uusan eh, wax kale ka qaadanin wixii kaloo diinta ku jiro xisbigaan aaminsanayn waa la tuurayaa walidaalika waxaad arkaysaa axsaab oo calmaani oo diinta la dagaalsan oo dal muslimiin ee ka dhex dhisan oo la- oy leeyihiin annaga diinta inaan ku dhaqanno nooma aha eh, hadaf nooma ah waxa weeyaan dowla madaniya nala yidhaahdaa ummad dhan baa ninkaas raacayso uu- wuxuu u yahay horjoogo uu rabaa doorasho inuu ku galo uu ku guulaysto waddanka sidaas ku xukumo nebi maxamed warkiisa maba jiraba markaa markii halkaa la yidhaahdo xaqiiqadii way dhumaysaa bayna taqliidi alfuqahaa و- ومتابعة ال- شيوخ الطرق والاتجاهات السياسية والجماعات المختلفة xaqiiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yahayd ummaddan dhan inay isugu timaado wax midayn kara nebiga in la raaca un bay noqon kartaa keli ah marka sidaa daraaddeed yani a'immat alislaam siday u hadleen arag imaamu shaafici kitaabkiisa alummi leyra wuxuu yidhi hadday khalaa'iqdoo dhan hadday ku kulmaan in nebiga hadalkiisa ay khilaafaan wax ka soo qaad mala buuri khilaafka ay nebiga khilaafeenna hadalka nebiga daciifnimow ku ridi maayo fiiri hadday kulligood khilaafaan buu yidhi khilaafkooda macno ma leh ka nebiga unbaa la qaaday khilaafka ay khilaafeenne nebiga sunnadiisa taagdarro uu ma gelinaya saasaa iimaan loo yidhaahdaa wuxuu ri waxaanoo dhan macno mala buuri markii nebiga la barbarayay kulluhum hadday meel isku raacaan uu nebigana meel ka raaca nebiga meeshiisaa la raacaya buuri haddii nebiga kulligood ku raacaanne hadalka nebiga awood dheeraad usoo kordhi maayaan liannahu asigaaba asal ah haddaan kulligeen nebiga hadalkiisa ku raacno hadalkii nebiga waxaa leey ummaddanaa ku raacda hadalka nebiga marka awood dheeraadu yeeshta lama dhaha sidiisii hore uu yahay laa yatahayar walaa yatabadal walidaalika imaamu shaafici wakayruhu min alam waxay yidhahdeen war dadii habow oo cilmigeenna barta waxaad aragtaan hadalkeenna inuu khilaafsan yahay nebiga hadalkiisa hadalkayga derbiga ha lagu garaaca buuri imaamu shaafici sidana sidaasoo kale maalik sidaasoo kale abu xaniif sidaasoo kale axmed nin dhihi kara ma jirto hadalkayga nebiga hadalkiisa hala barbar dhigo hadal saas ma ah walidaalika min alkhata waxaa ka mid eh nebigaan saan yidhi fulaanna saan uu yidhi fulaano saan yidhi waa su'ul adab weeyaan in nebiga laga barbar dhiga dad oo ummaddiisa ka mid eh nebiga saanuu yidhi waxaa ku raacay fulaan fulaan waxaa khilaafi fulaan fulaan hadalka fulaan wax ka soo qaad male in la yidhaahdo man yuطic arasuula faqad ataaca allah sidaa weeyaan ummaddii oo dhan iskuma khilaafan a'immat alislaam wa a'immat almadaahib sidaasay wada qabaan laakiin dadkan fi alazmina almutaakhira asmaantan dambe dadkii noolaa waxayba u arkaanba kalama yaqaanin shaafici iyo iyo nebigaa horeeya sadiquuni dad badana isaga darsan tahay xaqiiqada liannahu ninkaan uu bartay kii maba yaqaanba nebiga calayh salaatu salaam calaamat alkhudlaan weeyaan walidaalika dadka salafka a'imadooda markii la yidhaahdo qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam marka ninaa yidhi qaala fulaan fulaan markaasuu ri inan anigoo ku dhahay qaala rasuulullaahi maad barbardhigaysaa qaala fulaan fulaan wuxuu ihi aniga meel aad joogtid dhul aad joogtid oo dambe imaamaya buuri maadaama hadal dad ay leeyihin nebiga hadalkiisa aad barbardhigaysid waa inoo kala dhammaatayna kala wad buuri walidaalika salafku waxay dhihileen sida imaam axmed oo kale markii nebiga saanuu yidhi qoladaana saanay qabtaan markii layidhi alaana atayta bibunayaati ariiq ba u dhihi jiray markii aan nebiga sheegaa waxaad soo bardhigaysaa dad aan nebiga aan lala sheegin oon macno lahayn dadka marka loo fiiriya nebiga waxay macno leeyihiin ma jirto waxay macno ku leeyihiin nebiga inay hadalkiisa ku raacaan ninkii nebiga hadalkiisa ku khilaafa ayan kaana asaa u baahan maxaan ku idhaha in dembi dhaafku loo weydiiyo oo la yidhahdo meeshaa waa ku gafa ilaahay dembigiisa allah u dhaafo in la yidhaahdo laakiin nin hadalkiisa nebiga la barbardhigi kara ma jirto intaad adduunyada joogtid nebiga si fiican u baro dadkana ha kaaga soocnaado ayib marka almicyaar maxay tahay oo wax lagu miisaamo waa waxyigaas ilaahay rasuulkiisa loo soo dhiibo kitaabullahi wa sunnati rasuulih ilaahay wuxuu uri qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah nebi maxamedow ku dheh ilaaha raalli ka eh qul yaa muxamed liummatika in kuntum tuxibuuna allaha ilaahay haddaad jeceshihiin fattabicuunii anuu muxamed isoo raaca yuxbibkum allah haddaad nebiga raacdaan ilaahay baa ku jeclaanayo mafhuumkeeda waxa weya cid kale haddaad raacdid calaa mas-uuliyatika sidaa weeyaan marka cibrada ma aha inay acmaasha badan tahay ma aha waxaa la doonayaa camal toosan haba iska yaraado oo shareecada ku hagan walidaalika ilaahay wuxuu yidhi hal ataaka xadiidu alghaashiya dadka oo laga hadlayo waa dadkii oo gaalada ahay sida kirishtaanka oo kale markaasuu ilaahay wuxuu ihi caamilatun naasiba wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatun naasiba cumar ibn khadaab baa arkay dad oo oo oo kiristaan ah oo siday u cibaadaysanayaan aada yaabaysid markaasuu wuxuu ihi caamilatu naasiba weeyaan waayna dhibtoodeen waxna kuma helin waxna ku heli maayaan liannahu jidkii nebiyullaahi ciise ka- ay dhaafeen inaad ku dhibtootid wax macna ma keenaysa haddiiba aadan shareecadii isku hagin walidaalika dad badan oo qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuuran dad badan camal badan ay la imaanayan waa la fiirinaya wax nebiga lagu raacay ma ku jiraan maya warbadda isaga darale wax macno ay leeyihin male kuwaas walidaalika ma habboono qofka inuu yidhaahdo ee mansibkii nebiga intuu isgaarsiiye ummadda asigu isugu yeero yidhi aniga halaygu daydo dadka waa inaad bartaa nin sheekh haddaa tahay waa inaad bartaa dadka inay nebigoodii bartaan adiga ha uu noqon isbaaraha u dhiganin oo aniga ha lee yimaado aniga wax leega qaato waxaad mar kastaba dadka u sheegtay adiga waxba inaadan ahayn oo aad ilaahay ka baridaa ammaama annaas ilaahay rasuulkii sunnadiisa alla hanugu haga inaad tihaahdid dadka inaad bartid aad ku badbaadi kartaa laakiin si kale laguma imaanayo dad baa waxay leeyihiin hadhowat annagaa idin gargaarayna ilaahay wuxuu ihi walaa yaxmilunna ahqaalahum maca ahqaalihim walayus'alunna yowma alqiyaamati camaa kaanuu yaftaruun marka waxaa la rabaa man sanna sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha sunnadaas nebiga ah dadka ninkii ku hago asiga ajrin waa ka helaa ciddii uu ku raacdana waa helaya ninkii khilaafana asigaa mas-uuliyaddeeda qaaday marka mas'alada dad yahabo waxaan idin leeyahay nebiga yuusan dad kale idinkaga darsoomin qur'aankii iyo sunnadii dib u akhriya maqaamka nebiga uu ilaahay geeya ha la geeyo oo ah inuu yahay midka ilaahay diintiisa ka tarjumayo oo ay tahay jidka dhabta a ninkana tusinaya inuu nebigeenna calayhi salaatu wasalaam yahay haddaad doonaysid in shafaacadiisa aad heshid sunnadiisa u gargaar wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin